waa mahadsan tahay walaal axmed insha allah horta anagu ka qurbajoog ahaan waftiga uu hogaaminayo senator cabdullaahi sheekh ismaaciil fardaag iyo ragga kaloo siyaasiyiinta oo la socota isku mawqif baa nahay mawqifkanaguna waxaa weeye la dagaalanka argagixisada gobollada jubbooyinka iyo dib loo xoreeyo si loo helo stage nadiif ah oo dadku ay u kala socon karaan degmooyinka iyo gobolada dalka gobollada dalka iyo in la helo amni ay ku dhici karto doorashadii jubbaland maadaama waktigan ay ka dhiman tahay marka annagu iyo nimanka wafuudda oo gobolka jooga oo hadda degmada baareeda ku siban isku aragti baan ka naha arrintaas waa tahay wax xidhiidha ma kala samayseen imaanshahooda baardheere iyo hadafkooda waxa uu ku saabsan yahay haddii aad tihiin qurbajoogta ka soo jeeda jubbaland haa waa kala samaynay in dhawaalaba waa wada soconay inta ay hawshaan wadeen nimankaas iyo annaga qurbajoogta isku aragti baan ka nahay abaabulka iyo diyaargarowga iyo gobolka in laga safeeyo argixisada caalamigaa markii hawshaas noo shana la helo jubbaland loo dhan yahay oo anqo gaarana lagu riixay qolo gaarana loogu danaynay arrintaa isku mowqif baan ka nahay waana ku wada socnaa waa tahay marka la yidhaahdo suldaan gurey dhul baa la xoraynayaa oo haddana gobolka uu yahay gobolka jubbada dhexe oo kale sow arrin adag ama waxyaabo badan soo kuma horgudbona maadaama xaaladdu ay tahay mid khatar ah oo dagaal la galo uusan sahlanayn xilligan waa ognahay waxaas oo dhan dalka dadku shacabka iyo dadka degaanka markay isku tashadaan dowladda soomaaliya oo maaragtay dalka madaxda ka ana may maqlaysaa kool baa soo dhexgalay sorry dowladda soomaaliyana ay maaragtay korjoogteynayso hogaanka u hayso way sahlanaanaysaa in dalka laga xoreeyo cadowga ku jira culays weyn oo hadda ka imaanayana oo saas wadda u ballaaranna ma jirahayo haddii aan laydmo iyo sida loo malinayo ma noqonayso waxaanu ku soconnaa mabaadi'da dowladda aynuu hogaaminayso oo ah dib in loo xoreeyo dhulka soomaaliyeed marka tasiilaad iyo hayahasana umashoogta iyo dadka deegaanka oo isku tashaday iyo dowladda oo ay garab ka helayaan
ilaahay hadda dowladda federaalka mowqifkeeda rasmiga maysan caddaynin oo ku aadan in howlgal ka dhan ah al-shabaab iyo lagu xoreeyo gobollada jubbada dhexe oo kale kama aysan hadlin arrintan waxay u muuqataa senatarka iyo xubnaha kale ee la socda uu ka mid yahay barasaabka in ujeeddadoodu inta badan ay ku doodayaan inay tahay jubbaland loo dhahya ama xor ah ama xalaal ah in la helo marka see lagu heli karaa arrintaas iyada maadaama waxa waxyaaba badan ay ka sokeeyaan dowladda soomaaliya way ka hadashay oo dee soomaaliya mar hadday gobolgobol ugama hadlayn dowladda soomaaliya si guud oo soomaaliya oo dhan bay dowladda soomaaliya uga hadashay oo ay u tiri waa maaragtay waddanka in laga xoreeyo nimanka argagixisada annaguna taas baan ka midnahay gobolkayaga wax gaar ku ah ma jiraan oo gooni ku ah gobollo kalena khaas ka yeelaya annagana gooni naga yeelaya ma jiraan mowqifka guud oo dowladdu ay qaadatay taasay yahay u shaqeeyayn waxaa soo haray jubbaland loo dhan yahay waa laba quraan wey waxaad ogtahay waktigii uu ninkaan waddanka ku haystay xoogga waa gebogebo waxaa u dhiman lix bilood baa u dhiman lixdaa bilood ka hor waxaa la rabaa in la helo in gobolku isu furan yahay oo isdhex socon karo oo gobol dhan baa dalka ka maqanay gobolkaasna la xoreeyo caasimadii bu-aalana la qabto oo ay ka dhacda halkaas doorashadii iyo jubbaland loo dhan yahay halkaas inay ka dhacdo dadka beelaha oo deegaanka ka soo jeedana dhammaantood ay ka qayb qaataan halganka iyo doorashada iyo abaabulka jubbaland loo dhan yahayba annagoo og inay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan howlgalka iyo abaabulka iyo xoreynta wadamaha degmooyinka ay haystaan nimankan afka duuban dabeetana ay u diyaar garoobayaan in la helo jubbaland loo dhan yahay marka mowqifka koowaad waa xoreynta mowqifka labaadna waa jubbaland loo dhan yahay labadaa mowqif oo isa saaran oo kala horeeya weeye waxaa maaragtay ujeedka wafuuddan ay kugu timid annaga iyo ayaguna aan ku wada socono
waa gartay dhinaca kale madaxweyne ku-xigeenka jubbaland wuxuu magacaabay guddoomiye ku-xigeen koowaad ee gobolka gedob macalimow ee arrimaha siyaasadda iyo ammaanka u qaabilsan wuxuuna sheegay inta nidaamka gobolka la dhammaystirayo in kusimo uu sii ahaado marka arrintaasi waa maxay mowqifkiin aragtidiin ku aadan wareegtadaas ka soo baxday ee, madaxweyne ku-xigeenka jubbaland
madaxweyne ku-xigeenka jubbaland waa nin deegaanka gobolka gedo ka soo jeeda oo dhashay laakiin xilliga hadda kale guurka maa malaynahayo wixii horey loo qaban waayey hadda inay wixii hadda la- waraqada lasoo tuuray iyo magacaabis hadda la magacaabay midna inay wax ka bedelayso halganka loogu jiro wadanka in laga xoreeyo shabaab dabeetana la gaaro doorasho xor iyo xalaala oo ay mudan yihiin dadka deegaanku ay samaystaan waxay ka bedelaysa male ama wasiir wasiir laga bedelay ama guddoomiye ku-xigeen lasoo magacaabay midna wax ka bedeli mayso aragtida shacabka reer jubbaland oo raadinaya dib u xoreynta gobolka maqan oo raadinaya ee jubbaland loo leeyahay waxba kala bedeli mayso mar haddaysan ayagiiba tegi karin gule waraaq usoo qoreenna waxbuu ka bedeli kara gobolka wejigiisa iyo sistamkiisa iyo nidaamka ugu shaqaynaya midna ma jirto waan ognahay oo dee axmedmadoobe warqadda warqada axmedmadoobe kasoo baxday wey madaxweyne kuxonkana akriyey wey ujeedkiisuna waxaa weeye maraxaan iyo gobolka dadka degan isku laayo isku mashquuli wey maadaama ay saas tahayna dee dadkani waa waa bislaaday xilli hadda ayaga laysku hor keeno oo lasu adeegsado waa ka gudbo dadkan wiilashaas jooga kismaayo oo maamulkaa hadda la sheegayo ka midka ah maamul ma jiro waan soo dhaweynaynaa inay ka qayb qaataan halgankan waxaan ku soo dhaweynaynaa inay ka qayb qaataan jubbaland loo leeyahay Eh, baan ku soo dhaweynaynaa maxamed sayidna nin walaalkana oo siyaasi ah weyo caan ah aadna aan kalsooni ugu qabo inuu raalli ka yahay Eh, in halgankuna socdo jubbaland loo leeyahayna eh, dadku ay gaaraan inuu raalli ka yahay baan anigu aaminsanahay aragtida aan ka qabo xiriiraan la samaynayna arrintaas ninka uga cacsan weeye hawshuna inay socoto oo maaragtay halgankaasna uu socdo Eh, jubbaland loo leeyahayna la helo lixdaas biloodna ay ku dhammaato eh, xilli xilli xileedkii ninkaas xooga ku haystay dhowr iyo tobanka sano magaalada kismaayo isaguna raalli uu ka yahay waa ognahay oo annagaaba kala hadalay oo xiriiro ka samaynay marka eh, wax ay u dhimayso ma jirto waraaq la qoray iyo wasiir meel laga bedelo wasiir kale lagu bedelay midna wax ka bedeli mayso shacabka reer jubbaland iyo halganka ay ku jiraan
waa tahay ugu dambeyn een, suldaan guri maxaad ugu baaqi lahayd qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan gobolka gedo xilligan Een, gobolka gada keliya ma ahan dhammaan dadka deegaanada ka soo jeeda jubbaland oo dhan oo saddexda gobol ah ee waxaan ugu baaqayaa inay iska kaashadaan halganka dib u xoreynta iyo raadinta jubbaland loo dhanyahay dadku waa ognahay dhibaato badan bay la soo mareen ee, tacadi badan baa loo geystay Een, gaajo iyo rafaad iyo dhibaato dhanba way ka daaleen iyo maamul xumo iyo cadaalad darro cadaaladiina waxay ku jirtaa ee, nidaamkan hadda socda inaad ka qayb qaadataan oo halganka dhulkana loogu xoreynayo nimankan afka duuban dabeetana loo helayo jubbaland loo leeyahay oo qof walba dee uu xor u yahay aragtidiisa iyo maskaxdiisa iyo waxqabadkiisa iyo aftiisa uu xor u yahay una uu heli doono wuxuu naftiisa iyo meeshiisaba ay maaragtay u qalanto Ee, sidaa darteed ka soo qaybgalaan leenahay ma jirto ee, halgankan iyo howlgalkan hadda socda iyo abaabulkan ee dadka looga horeynayo argagixisada looguna raadinayo jubbaland loo leeyahay cid gaar ah oo loogu maaragtay loogu dan leeyahay ama iyada dhibaato loogu geysanayana ma jirto cid gaara oo dan gaara ka wadatana ma jirto waxaa dhammaan beelaha jubbaland ay u siman yihiin hawsha socotana waa u siman yihiin jubbaland loo dhan yahayna waa u siman yihiin sidaa darteed ee, dacaayaad baa laga yaabaa in la fidiyo dacaayaad baa laga yaabaa in la fidiyo oranaya qabiil baa duulay qabiil buu ku duulay ma jiraan qabiil lagu soo duulayo ma jirta qabiil duulaan ah dadka deegaanka jubbaland oo dhan baa aragtidaan ka midaysan howlgalkaan ka midaysan raadinta jubbalandna ka midaysan sidaa darteed gaar dheere waa xarunta abaabulka ka xoreynta gobollada iyo degmooyinka ay haystaan argagixisadu waa xarunta iyo abaabulka iyo saldhigga raadinta jubbaland loo leeyahay sidaa darteed nin kasta oo deegaanka ka soo jeedo siyaasi ah oday dhaqameed ah waxgarad ah ganacsata ah aqoon-yahana u soo dhawaadaan leenahay baardheere diyaar garooba inaad ka qayb qaadataan halgankan dib u xoreynta iyo raadinta jubbaland loo leeyahay marka intaasaa waxaan ugu kula dardaarmayaa dhammaan shacab weynaha reer jubbaland oo dhibaataysan tobanka sannadood iyo ka badan oo dhibaatada ugu geystay taliska hadda ka jira meeshaas ee maaragtay ku tacadiyey dadka bini aadanka xuquuqda ay lahaayeen iyo hantidoodii iyo naftoodiiba ku tacadiyey oo ka daran ba aan dhihi karno wuu ka daran yahay nimanka afka duuban ba asagaa ka daran aan dhihi karno halgankaas marka waxaa weye cid gaar u wadata iyo cid gaar loogu jeedo iyo cid gaar lagu taargadgaraynayo ma jirto qof kasta oo soomaaliya oo deegaanka ka soo jeeda jubbaland iyo dhammaan soomaaliba waa waxay tahay waa halgan lagu raadinayo in gobollada iyo degmooyinka ay haystaan nimankaana looga xoreeyo lala doonayo lixda bilood oo dhiman in lagu helo jubbaland loo dhanyahay oo dadku ay xor iyo xalaal doortaan cidda u matali doonta hogaanka jubbaland haddii aan aad baa umahadsantay suldaan